runtii aad u mahadsanta cabdixakiin iyo v o a daba aad baan idinku mahad celinaya runtii xanuunka h f aidsku wadankeena war fiican baan inoo haya waxa weeye inuu hoos u dhacay boqolkiiba hal buu ahaa imika wuxuu noqonayaa boqolkiiba zero point six ama boqolkiiba nus oo kale noqonaya marka macnaheedu waxa weeyaan markii hore boqolkii qof haddii la baadho dad si nasiiba haddii dad loo baadho meel jooga si nasiiba waxaa laga yaabaa dadkeenna in boqolkii qofba qof laga helay ahayd markii hore imika waxay noqonaysa hoos dhacni labadii boqolee qofba qof baa laga yaabaa in laga helo marka waa hoos dhac maxaa keenay maxadidaal cusub amaba tallaabeyn cusub ee la qaaday keenay in hoos u dhaco amaba tiradaas intuu ka yimaado tiradaas oo tilmaanta yimaado eber dhibic lix u yimaado hoos dhaca waxaan u nisbayn karaa dadaalkiisa runtii ilaahay ka sokow saddex saddex dhinac dhinaca hore waxa weeyaan madaxweynaha oo runtii markii xilka laga magacaabay laba sano iyo dhowr bilood ka hor xafiiskeyga igu yimi oo commitment ballanqaad sameeyey inay ka go-an tahay xanuunkan h f dska inuu wax ka qaban doono ilaahayna uu u suurageliyey t dadaalkiisa iyo dadaalka iyaga commissionka qaranka oo maxaan ku raa hawlgalay ayaa arrintaas runtii hadda koowaad leh baan odhan lahaa hadda labaad waxaan siin lahaa runtii gobollada gaar ahaan maayarada degmooyinka berbera iyo gebil oo runtii aad noola shaqeeyey maayarka berbere wuxuu nagala shaqeeyey dadka xanuunka la nool h f dska la nool runtiina gacan weyn buu ka geystay gabiley saasoo kale iyo dhammaan gobollada kale iyaga laftoodu aan ka laalaadin inkastoo ay labadaasi hogaaminayaan oo aan si gaar u sheegay maayarka berbere iyo maayarka maayarka gabiley runtii dadaalka ka socday cidda saddexaad aan aan runtii abaalka u hayaa waxa weeyaan arrintan aan garanaysa ku amaanaya waxa weeye civil society-ga ama ururadan nala shaqeeya sida matalan talawadaag iyo sahan oo kale sahan iyo talawadaag waa ururada ugu waaweyn iyagu nala shaqeeya iyo ururada kale ee la shaqeeya sida y bir oo kale oo dhalinyarada wacyigelin badan u samaysa oo iskuullada u samaysa iyo guddiyo kalaabiyo u samaysa oo runtii aan h f aiska wax badan ku xakamaynay daaweynto kale brofesor markaynu ka hadlayno de dabcan marka laga yimaado bulshada inta kale fayo waxaa jira dadka qaar amaba de bulshada qaybo kamid oo iyagu cudurka saameeya amaba hadda la nool daaweyntaasa u helaan waa su-aal aad u wanagsan oo jeclay dadka inaan la wadaago waxa weeyaan wadanka waxaa laga bixiya dawooyinka afar goobood baa laga bixiya dhakhtarka weyne hargeysa dhakhtarka weyne berbera dhakhtarka weyne booraba iyo dhakhtarka weyne burco runtiina dawadu waa bilaash dawadu waa lacag laan weeyaan markaa qofku waxaan kula talinaya in qofku isbaado hore isu ogaado dabeedna uu dawadaa bilaashka ah u qaato isbaadhista lafteeduna waa bilaash waa lacag la-aan iyada lafteedu iyada lafteedu marka dadku taa inay ka faa'iidaystaan ayaa runtii aan dadka ku wacyigelinaya dabcan de heerka oo kale marka laga hadlayo waxyaabaha muddooyinka hore loo dacdisaari jira waxaa kamid a waxaa istigmaa la yidhaha amaba de bulshadii oo fikirkii weli ka aaminsan qaldanaa bulshadii faquuqaya culays ku haya taalabtarkeeda loo dacdisaari jira inay saameyn ku leedahay fikirkay bulshadu ka qabeenayo weliba baqashiyada laga baqayay iyo dadkii cudurka la noolaa soo dhaweyntiisuna dadku inta badan aanay samayn jirin iyo taasi mahalkeeda maxaad ka qabatay taas runtii faquuqaasi waa mashkiladii weyn welina wuu taagan yahay takoorka lagu haya dadka xanuunka la nool dhibaato weyn baa naga haysata ashkatooyin badan baa naga soo gaadha guryihii baa laga saaraya oo la leeyahay maxaan ku dhahdaa ka baxa guryahin ka kareemayno xanuunka h f ga qabtaan carruurtii baa iskuuladii laga soo eriyaya oo la leeyahay hooyada ama aabahaba xanuunkii qaba runtii taas dhibaatooyin badan baa ka taagan waxa weeyaan taasna waxay u baahan tahay in dadkeena laga jaahir saaro xanuunkan laguma kala qaado haddii bedankin leeyahay ma garanaysaa laguma kala qaado maxaan ku dhahdaa iyada oo guri la wada galo iyadoo cunto la wada cuno iyadoo meel la wada seexdo waxaa laguma kala qaado xanuunkan marka inay dadkeena arrintan ka wacyigelin loo baahannahay